halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a o aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo herarka efemyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa labaatanka bisha meey sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka goordha waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga marka horese warkii dunida dowladda kenya ayaa maanta dalkeeda kasoo masaafurisay dad kale oo dheeraad oo soomaali oo tiradoodu gaadhayso sagaashan iyo shan qof kuwaas oo maanta ay diyaarada geysay magaalada muqdisho dadkan ayaa ah qaybtii afraad ee laga soo eriyo kenya tan iyo markii ay dowladda kenya bilowday howlgalka lagu bartilmaameedsanayo dadka ajaanibta ah oo ay soomaaliduna ku jirto
baarlamaanka kala qaybsan ee libiya ayaa maanta kulmaya laba maalmood kadib markii maleeshiya daacad u ah jenaraal hore uga tirsanaa ciidamada ay xoog ku galeen dhismaha baarlamaanka islamarkaana ballan qaadeen in dagaalkooda la beegsan doonaan waxay ugu yeereen dowladda sharci darrada ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa isku dayaya inay dib awoodda u hantaan kadib culayska cusub ee militari kaga soo kordhaya jenaraal khaliifa haftar oo ah sarkaal howlgaba hore ciidamada uga tirsanaa
shacabka malawi ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada madaxtinimada iyadoo madaxweynaha haatan talada haysta joyce banda ay tartanka kula jiraan koob iyo toban musharax in ka badan toddoba milyan oo qof ayaa la filaya inay codkooda ka dhiibtaan doorashada si adag loogu tartamayo madaxweyne banda ayaa malawi ka talinaysay tan iyo sanadkii labada kun iyo labayo tobanka markii ninkii iyada ugu horreeyay xilkaasi bingu waa motharika uu geeriyooday isagoo weli xilka haya musharaxiinta ayaa ololahooda kaga hadlaya arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha si ay dalka talada u qabsadaan doorashadan ayaa waxaa kaloo lagu soo dooranayaa xubnaha baarlamaanka iyo dowladaha hoose militariga thailand ayaa wadanka kusoo rogay xukun deg dega iyagoo sheegay in tallaabadan looga gol leeyahay in lagu sugo amniga iyo kala dambeynta kadib dhowr bilood oo ay socdeen banaanbaxyo rabshado wato dowladda looga soo horjeedo genaraal barayuth janocha oo telefishinka kala hadlaya shacabka ayaa difaacay tallaabadaasi kuna tilmaamay mid muhiim u ah in lagu xaliyo xasarada siyaasadeed ee wadanka ka jirta waxa uu shacabka ugu baaqay inay isdejiyaan islamarkaana ay si caadi u gutaan howlahooda genaraal barayuth ayaa maanta kulan la yeeshay qaar ka mid a mas-uuliyiinta sare hay-adaha dowladda waxaana ugu baaqay kooxaa iska soo horjeeda inay yeeshaan wadahadal isagoo isla markaasina sheegin xukunka deg dega ee militariga soo ragan uu sii jiri doono ilamaa kala dambeyn buuxda ee dalka kusoo laabato wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in ciidamadii ka joogay goobo ku dhow xadka dalka ukraine ay bilaabeen inay kala furfuraan xarumahoodii kumeelgaarka ah iyagoo fulinaya amarkii uu soo saaray madaxweyne valadimir putin oo ahaa inay dib ugu soo laabtaan saldhigyadooda iyadoo bariga ukraine ay weli kasii socdaan rabshado ayaa ruushku waxay sheegeen in ciidamada ku sugan gobolka braniski belgrod iyo rostof ay isku diyaarinayaan inay dib ugu soo laabtaan saldhigyadooda madaxweyne putin ayaa amarkan bixiyey maalintii isniintii joogitaanka ciidamada ruushka ee xadka ukraine ayaa walaac weyn ku dhaliyey dalalka reer galbeedka gaashaan nato ayaa maalintii isniintii sheegtay inaanay weli u jeedin daliil cad oo muujinaya in la fuliyo amarkii uu soo saaray mr putin nato waxay sheegtay in ruushka ilaa afartan kun oo ciidan ah ay ka joogaan xadka uu la leeyahay dalka ukraine
aynu ku bilownay gobolka banaadir ayaa waxa uu caan ku yahay ciyaaro suugaaneedyo kala duwan oo ay soomaalida halkaasi ku dhaqani leeyihiin ciyaarahaasi ayaa qaar ka mida waxaa laga ciyaaraa guud ahaan gobolada dalka soomaaliya haddaba wariyahayaga seynab abuukar maxamed ayaa warbixintan inooga soo dirtay muqdisho badanaa ciyaaraha heesaha hiddaha iyo dhaqanka ay caanka ku tahay muqdisho iyo deegaanada ku heeran ayaa lagu soo bandhigaa munaasabadaha isdhexgalka bulshada ee inta badan lagu qabto degmooyinka magaalada muqdisho sida shiribka gurowga kabeebeyda iyo kuwo kale oo badan kuwaas oo la doonayo dhammaantood in lagu soo nooleeyo ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka xilligii badhisimaadkii dadku ay si weyn ugu xirnaayeen hase ahaatee sanadihii dambe uu saameeyey colaadihii kala duwanaa ee dalka ka dhacay abwaan cabdiqani xuseen aadan oo ah abwaan dhalinyaro ah oo curiyo suugaanta qeybaheeda kala gedisan ee dhanka hiddaha iyo dhaqanka ayaa tilmaamaya in ciyaaruhu ay yihiin astaanta nabadda iyo isdhexgalka bulshada islamarkaana suugaanta dhaqanka ay tahay mid budhig u ah tilmaamaha bulshada ku hadasha afka soomaaliga sababtoo ah waxaan kusoo koray meel aada iyo aad looga dheelo cayaarta noocyaheeda kala gedisan oo uuna dareemi karin qofka abwaanka ahay xilli uu kusoo biiray xilliga uu ogaaday inuu luuqada soomaaliga uu ku hadli karo uu horeyba ka dareemayo wixii markaa ku beernaa gudihiisa oo horey ka abuurayo balse waxaa jira soomaalidu wax ay wadajir u leedahay iyo wax uu qofku keligiis uu iska marsado waxa ay wadajir u leedahay keligaa lagama yaaba inaad ma wadi kartid keligaa sababtoo waxaad u baahan tahay jiib baa kaa maqan ayaa kaa maqan markaad walisaqada dheelayso waxay leedahay laaq iyo jiib wax la yihahdo laaqdii haddii aad hesho ood laaqdi qaado waa inaad jiibta heshaa haddii jiibta aysan lahayn hadda labadii qofkii ma samayn kara labadoodii cayaaraha sidoo kale welisaqada sidoo kale laakiin gabaga iyo geeraarku way ka bedelan yihiin oo jiibna waa lagu sameeyaa jiib la-aanna waa lagu sameeyaa way kala qaadan tahay markii lala hadlayo taariikhda soomaaliya markii laga hadlayo iyo qaabkii hiddaha iyo fankii soomaaliya oo caadiga la yaqiina markii laga hadlayo iyo marka laga hadlayo bulshada maanta waxay dareemayaan ama ay fahmi karaan bulshada maanta waxay fahmi karaan heesaha ayay fahmi karaan iyo geeraarada gaagaaban ayay fahmi karaan marka cayaartii la sameeyo ayadoo luuqda caadiga ahayd luuqda ayaa la yihahdaa cayaarta waxa lagu qaada luuq baa loo yihahdaa markii dhanka magaalada loosoo bedelana waxaa loo yaqaanaa laxan waxaa lagu leeyahy hebel baa laxan sameeyey marka laxanka waa luuqdii lagu sameyn jira luuqda way kala gedisan tahay way sabeynaysaa marka luuqdii ayaa macnaha maaragtay sida muusikada gadaal looga dara kale ayaa macnaha maaragtay laxankana asna gadaal looga daray marka waxay aad u garanayaan soomaalida oo laisla yaqaana oo markii dhagaha dadka ay kusoo wada dhacdo ama gobol ha ka yimaado amase tuulo gaara ha ka yimaado cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka khaasatan cayaarta la yihahda dhaantada ayay aad maaragtay bulshada ay dhammaantooda ka wada sameyn yihiin
ciyaaruhu way kala duwan yihiin sugaanta hidaha iyo dhaqanka oo kale midba meel bay ku habboon tahay guroogoo kale xaguu ku habboon yahay guroogoo kale markii gabadha lasoo gelbinayo ee gurigeeda laga soo wado ee guriga kale loo soo wado ee laga soo cayaarihii sida loo dheelayo laga soo dhaqaajiya dadkii soo socdeen gurigii lagu soo dhow yahay waa la sameeyaa waxaa kaloo la sameeyaa xiliyada colaadahoo kale waa la sameeyaa xiliyada kale oo dhalinyaradu markay isku yimaadaan oo kale maaragtay geleydu markay isku yimaadaan ay keligood meel ay ku wada leexaysanayaan way sameeyaan ayadoo markaas jiib layskula qaadaya haddana wax kastana jiibta ayay aad uga qurux badan yihiin ha jiib la-aanta haddana waa la dareemi karaa jiib la-aanta waxaan inay gurow yihiin waa la dareemayaa laakiin jiibta ayay aad iyo aad uga qurux badan yihiin marka haddii aan isku dayo tusaale hobaala hobaalayey hoyaymo hobaba hele wayaba hebiloobe hobo hoyayimo hobaba hele wayaba hebiloobe gela baarqabka loo qunshaa amase boodaanka burajaawis waa lagu daraa baaqa ugada ee baardhuubleeyintay bururtabay soo baraanburi birow jecelyaha loo wadaayo wou bagayay waan ku soo barbaaraya intaa barasha geeleed dhehe hubo
waa jiib la-aan
dadka inay kaa daba qaadayaan markaasoo kale markaad soo horiso dadka ayaa jiibinayo adigana markaasaa maaragtay sii leexaysanaysaa oo dhankaad rabto ayaad maaragtay usii qaadaysa waa gurowga qaabka gurowga loo tiriyo gabaga iyo asagu way isleeyihin lakin waxay kala bedelan yihiin laxanka bisi kala duya ama luuqda ay kala bedelan yihin haddaan dhankay walisaqada u gudubno maxay iyadu ku habboon tahay
walisaqadu waa cayaar caadiyaho la dheelo oo sida cayaarta caadigaa la dheelo wey waa cayaar ay wada istibcaalaan wada dheelaan ragga iyo dumarka ay wada dheelaan ay dumarka qeyb ku leeyihiin laakiin dumarku ma hooriyaan mana laaqiyaan way dheelaan oo keliya ha jiibta ragga ayaa leh laaqdana ragga ayaa leh iyaduna way laxma badan tahay oo ama way luuq badan tahay luuqba mar ayaa loo qaadaa mid la yidhahdo saddexley ayaa jirto oo saddex mar la jaro oo maaragtay saddex mar la jaro mid waxaa jirto sida hal mar loo jarayo la gediyo ayaa jirto waana walisaqada ayay isleeyihiin waxaa dhici karta qofkii aan aqoon haddii tan saddexleyda laaqdeeda oo arko ama dheesheeda oo arko ta kale haddii oo arko inay ku adkaato oo yihahda tan la dheelayo marka labadoodu waa isku mid waa isku mid laakiin tan saddexleyda ah waxa aad u dheelo dadka ku xeelka dheer kuxeesha dheer ayaa maarata ha koonfurta meel kasta waa laga isticmaalaa koonfurta dhanka koonfurta ayaa maarata aada looga isticmaala walisaqda tusaale luuqdeeda hidiye amasahele hoye hoba ho hobe hobe hobe hoye diye amasahele hobalay hidiye amasahele hoy hoye qaabkaas ayaa loo qaadayaa macnaha maaragtay laxankeeda maarata loo qaadaya waa midda halka mar sida loo dheelayo la jarayo tu kaloo ayadan waxaa jirto laxanka laga bedelayo hoye ho hobe diye hoy hoye hobehey hoba ho hobe hobe ho ha isla markaa isla ayadii weeye laakiin dadka aada u waxeesha dheer markay isku yimaadeen sidan midda kale waxa markii hal luuq lagu tumay waa lagu caajisayaa marka waxaa la rabaa maaragtay in haddana laga bedelo haddii la yidhaha adduunka dhan hal hees hal laxan baa lagu wada heesaya dadka dhan caajis baa ka imaanaya marka dhankii shiribkasee isku tihiin isku day waa cayaar aada iyo aada maarata u xamaasad badan markaad daawanaysid iyo maarata kusoo jiidanayso haddii maansada iyo garaarkaan soo qaadano maxay kaga duwan
horta soomaaliga sida marka la kala qaado waxaa loo kala yaqaanaa tix iyo trab ayaa loo kala yaqaanaa sugaan ahaan markii la fiiriyo waa hadalkii oo la qurxiyey la isku geeyey mid kastaba oo ka hadlayo meel aada uga fog meesha hadalka caadiga looga hadlo ka fog ayay sugaantu ka hadashaa ee tusaale abwaanku markuu samaynayo wuxuu soo qaadanayaa sawiro kala gedisan ayuu soo qaadanaya sawiradaas ayuu marka farshaxanimo ayuu ku dheehayaa si bul si adiga waxaad ogeyd ayaa lagu qurxinaya lagaaga hadlaya markaabaa markaad dhegeysanaysid markaad dhegeysanaysid wixii waa taqaanaa balse intaa iskuma aadi kartid markaa qofka caadiga a tahay ee abwaanka ahayn markaa markaad dhegeysatid aad baad maarata waxay kusoo jiidanayaan oo maaragtay dareenkaadi wax uga bedelayaan tusaale waxaa jirto maanse la yidhahdo gadgadoon oon sameeyey bish sideedaad labadeedii labada kun toban iyo saddexda aan sameeyey waxaan kaga hadlay meelo kala gedisan oo aada u badan baan kaga hadlay ilaa boqol iyo dhowr tuduc waaye ay gaaraysaa marka gadgadoon markii la yidhaahdo waxa weeye ereyga gadgadoon wuxuu dhowr nuuc baa loo samayn karaa qofkii asoo jiifo inuu mar dhankaan u gadoomo mar dhankaan u gadoomo inay hurdalaan hayso inuu cudur hayo inuu ciil hayo dhankii raba hallo u qaato balse anugu markaan curinayey waxaan kala jeeday adduunka qaabka uu samaynayo isku badbedelayo ayaan kala jeeday maasidani waxay leedahay adduunyo geesba maalin dadkaygu muxuu u guura isoo guri nabada jooga ibliis guuraynayaho muxuu gaawo maran u qaaday kungeed goortuu la jiiday muxuu goroftii u tuuray maxaa geeloo marqaysan abaarguran loo maleeyey maxay gaajaduna laashay hoosteennana goosha naaxday nin kale goonyeysanayay garsoorku muxuu naceylay garteenna maxaa lalaalay anoo geyigayga jooga muxuu ciil ugu gaboobay nin gaala maxaan warkiisa garaadyari aanu haysnay maxaan geesigeenna liidnay oo nacabkeen daba guclaynay adduunyo geesba maalin maxaad gooyaha u roortay maxaa geedaha dhulkeenna anuunkii aan ka goyno wixii qurac geeska keenay misaartu gadaal ka laashay maxaa meygaaga geeran cadaadkiya geed xanjoolka gowlaalaha aada xoogan hareeri gowdiisu yortay muxuu garaskii ilmey adduunyoy geesba maalin maxaad iga soo gelaysay maxaa gabar wada ifaysa intuu gaban been u sheegay haddana galabtii arooshay gurbaan iyo riimo keenay gurgeediiyo hoygi geeyay gadaalna u soo dhaqaaqay isbuuciyo intaan la gaarin garoob waa aan maqlaya afkiiyo gacantoo iswaysan calooshina geeska keentay marka guud ahaan waxaad cabiraysay xaaladii dalkuu soo maray dhibaatooyinka laga dhaxlay dhan kasta oo maaragtay adduunku oo wax kaa tusayo tusaale haddii aanu soo qaado tixda hadda meesha aan kaga daraya geedaha oon leeyahay maxaa geedaha dhulkeena anuunkii aan ka goyno waxay qurac geeska keenay misaarto gadaal ka laashay waxaan maqalnaa mar kasto dhirti waa la xaalfinayaa oo dhuxul baa laga samaynayaa geedaha waaweyn ee la yaqaano waxaa la dhihi jira geedaha jin insi wax kasta ayaa hirgala oo degan quraanjo ayaa degan dadka dhaxal bay uleeyihiin oo waxaa laga yaabaa inaad adugu ku hergeshid adigoo rafaadsan oo keligaa maarata aad jiifato waxay kuu tahay guri bay kuu tahay gabaad bay kuu tahay roobka way soo jiidataa indhaha way u qurxan tahay intaas oo nacfi wixii laga heli lahay bulshada ka wada heli lahayn ayaa waxaa raadinaya hal qof inuu hal maalin maarata oo hal uu maarata raadiyo waxaa kaloo marka laga fahmi karaa haddana dadka in lagu barayo luuqadii soomaaliga lagu barayo dhankan kaloo laleeyahay haddana maxaa gabar wada ifaysa intuu gaban been u sheegay dumarku way iska jilcan yihiin ninbaa u imaanaya ayadoo xoogaa ka wareersan tahay wuula hadlaya wuxuu leeyahy anaa ku guursanaya anaa ku caddaynaya anaa ku madoobeynaya halkaanba gabadhu way iska aaminaysaa waxaa laga yaabaa warkaas uu leeyahay inaysan meel dheer ka jirin isla markii way dhammaynayaan habeenkii waa la isla markiiba waa la aroosayaa markii la aroosa laba isbuuc kabacdi waa lasoo furayaa haddana markii lasoo furo ayadoo gabar weeye uur bay ka qaadi kartaa meesha waa dhibaato iyo marka barbareem.
ha barabaleen barabareemka ay xalinaysa mid ka daran Baa- ayaa galaya marka zaynab abuukar v o a muqdisho
waa tahay halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga oo maanta uga hadlayna heesaha iyo hiddaha dhaqanka soomaalida haatana dhadhaab xeryaha dhadhaab waxaa ka jira kooxo faneed oo is-abaabulkooda ka sokow soo bandhiga heeso iyo riwaayado ka turjumaya nolosha qaxootiga iyo tan soomaalida guud waryaheenna aadan xasan tarax ayaa warkan inooga soo diray dhadhaab
dhalinyarada xeryaha dhadhaab yaa ku howlan arrimo badan oo isugu jira waxbarasho ganacsi iyo isboortiska balse muddooyinkii ugu dambeeyey yaa waxaa la arkayay dhalinyaro ku howlan fanka qaar baa fanka u arkaa arrinka keliya ay ku iloobi karaan nolosha aadka u adag ee taalla xeryaha balse kuwo kale ayaa u qaba hamuun aada u badan bed group waa urur ay ka kooban yihiin fanaaniin jilayaal iyo kuwo kaleba halkani waa xarun ay tijaabo ahaan ugu soo bandhigayeen riwaayad ka turjumaysa dhibaatooyinka hablaha da-da yar eed soo food saara
qaylada habeen walba daris baa nahay dhibaatadaada iyo qayladaada iyo islaanta iyo carruurteeda ku mashquulis iska daaye orad magaaladaada u fooftagay oo islaanta iyo carruurteeda iskaga dhex bax baa ku daraya maanta leebtaa deentayda caruurta ah
nohorta war ma kuu sheega qamaray war ma kuu sheega naajana gabadha maanaa dhalayon ka mas-uula
riwaayadda kadib yaa waxaan waraysi la yeeshay mid ka mid ah jiilaayaasha bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa jawaahir ibraahim cabdi ka tirsan xeryaha qaxootiga ay xagar dheera joogto waxaan sameynaa waxaa nala dhahaa annaga qolo fanaaniin ah oo bad group la dhahaya oo isku duuban ayaan nahay oo inta joogto waan gartay bed group yaa ururkiina la dhahaa maxaad qabataan ma heesaha dishaan ma mataqaanaa ma mujaajilaa samaysan maxaa samaysaan waxaan sameynaa heesaha ayaan jilnaa dadkan wacyigelinaa maxaan ku raha majaajilistayaalaa nahay abwaaniin baa joogto ee, ga- gabdho jilaa kalaa joogaan fanaaniintu way badan yihiin adiga shan iyo toban fanaaniin ka kooban baan nahay oo joogto xeryada waxaad is leedahay ma jiraan een, intaad ku dhex jirtay fankan waad samaysaa is leedahay haddaad mid noo soo qabato Eh, horta aniga heesaabaan ahayo in muddo ah soomaaliya baan maxaan ku ah fanaanad oo maxaan ku irahaayo kooxdii horseed waaman ka tirsanaa aniga xilliga burburkiina waan ku soo toosay Eh, bacdimaha burburka ay soo toogsay koo labaatanka sano burburka uu jirana waxaan joogay magaalada kismaayo aan joogay kadib waan kasoo tegey waxaan imaaday xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga markaan imaadana macnaha hadeertaan aqoon fiicanaaba iiga siisaa idow sida aniga laf ahaantayda aan isu malaynayo sa sababtoo tahay dhew macna waxaan kasii bartay waxyaalo oo hadeertaan macnaha aan soo koobi karin barosfiidankoo kale waan ka shaqeeyayo waan ku jiraa hay-adan filim eydoo kale waan ku jiraayo waan ka shaqeeyaa Eh, n r c oo kale waan ka shaqeeyaa wacyigelinta waan ku jiraa meelo badan waxbayaalo badan oo sida ani hadda fankeygii umbaan hadeertaan heerkaas oo intaasoo hay-adood aan aga shaqeeya oo waxna ay igu weydiiyaan oo laigu imaada Een, bal hal iyo laba bal heesaha qaadayaad igu tiri bal hal heesaad is leedahay waad qaaday ama codkaaga iska lahayd maxay garka geelo gubar waaqa joogo gaygeenna dooliyoha guri wacanka foofa waa heestii iigu horreysay hees aan qaado heestaanito waxaa iska lahaa abwaan hadeertaan la yidhaaho axmed maxamuud muuse cowl buslos laxankana waxaa saaran nin la dhaha nurbaana baa iska laha waa hees iigu horreysay intaa hees qaado aan meel la soo istaagay heestaanito waan gartay dabcan qaxootinimada dhibaatooyin fara badan iyay leedahay maxaad ku cabiri kartaa qaxootiga meeshan aad joogto aad is leedahay hadday noqon lahayd buraanbur ama hees ama hadday jiraan wax un horta weligey alle hataa aroos haddii liiga yeero sida loo buraanburo ama sida goob buraanbur looga dheela ma kasaay borofeshonkeyga markaan eh, dugsigii sare aan ka baxay borofeshonkeyga wuxuu noqday un fanaanad inaan ahaado oo keliya wax kale oon bahalkaysanaya ma jirto wax iisii dheerna ma laha maxaa ku cabiri lahayd fanaan yaa tahay oo da-yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab maxaad ku cabiri lahayd qaxootinimada iyo fanaannimada horta waa laba kala dheer fanaanimada iyo qaxootiga waa laba kala dheer fanaanka qafka markuu yahay macnaha waxaa waxa ku fiican hadda wadankiisa markuu joogu fanaan yahay hadda magacii unbaan hoganahay maaha xeryaha qaxootiga joogtaa uun adiga qaxooti qaf ku jiro unbaa tahay macnaha maxaanku idhahaa waxa aad saas ee hadeertaan usii dheer ma laha laakiin haddaa wadankaagi joogtid sooma hal sac subaxnima waxaa laga yaabaa inta ilaha imaata laakiin haddaa wadankaagi joogtid xilligaa doontaa shaqeynaya xilligaa doontaa dox qabsana xilligaa doontaa dox samaynaysa hadda because waxaan ku aan la soo kulanno waa qaxootiga cabduqaadir mayal maxamed waa fanaan da'yar ku barbaaray xeryaha hamigiisii ugu weynaana uu yahay sidii uu u noqon lahaa fanaan weyn oo masraxyada caalamka ka tuma balse waxaa hamigiisaasi hagaldaaciyey dhaqaalo daro qaxootinimo iyo kuwo kaloo badan waxa uu sawir guud ka bixinayaa dhibaatada soomaaliya taalla
heestan waxaa alifay khaliif muuse samatar oo loo yaqaano sanyare laxankana anigaa saaray heestan waxay ku bilaabanaysaa soomaalaayi masiilici baad dharararan sisateena wanaago masaqir la gowracaad la sinteena xornimaadee alaway ma sabadii shisheeyo dhararaa suuryada qaxootiga ayaad saami moodeen alaway ma sabadii shisheeyo dhararaa suuryada qaxootiga ayaad saami moodeen alaway calankii ka samirto sumcadiina lumiso adduunyada ka suushe cawan baad la simantee ma waxaad sax moodeen saku dhoofayaa hebel arararan ma waxaad socotaan guri wiil samaystee alaway boqoluu ku siiyo dhararan timasaynta laga jaray dhagasilisla geliyaa alaway calankii ka samirteen sumcadiina lumiso adduunyada ka suushe cawan baad la simantee soomaalaay hal abuurku waay haybad la ysku manaysto dhallinyarada hamigoodu yahay fanka noocyadiisa kala duwanna ma sahlano inay ku horumariyaan halkan wax ka dhex guuxayo waayo ma muuqato meel ay ku soo bandhigi karaan hal abuurkooda oo ma jiraan xarumo ay ka haysaan ama tiyaataro fursadda keliya oo u bannaanna waa inay ka haystaan ama jilaan riwaayad maalmaha xusaska iran aadan xasan taraax v o a xaryaha qaxootiga ee
waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka waa go'aankaaga haatanna boosaaso sugaanta soomaalida ayaa waxa ay qayb lixaadle ka ciyaartaa da'yarta ama waxaa ka qaata qayb lixaadle da'yarta soomaaliyeed kuwaasoo ilaa iyo haatan ku howlan sidii ay u horumarin lahaayeen hiddaha iyo dhaqanka soomaalida abwaan geelle cali ibraahim waa abwaan da'yar oo ku sugan magaalada boosaaso ee puntland wuxuuna wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac uga waramay waayihiisii sugaanayd
haye waxaa igu horreysay anugu shan iyo soddon jir meelahaasaan ahay laakiin labaatan jirkii baan ku bilaabay suugaanta gabayada aan ku bilaabay heesaha inaan hal abuuro markaa waqtigaasaan bilaabay maxay ahayd sababta kugu kaliftay inaad noqoto suugaanyahan adiga oo da'yar
waxaa igu kalifay horta markii hore aad baan waxaan u jeclaa inaan dhegeysto suugaanta heesaha iyo gabayada maxay toy haba kala duwanaadeen inaan aada u dhegeysto baan jeclaa markii dambena waxaan isku dayey inaan bal anugu isku dayo inaan halabuuri karo suugaanta dabeeto waan arkay inaan halabuuri karo gabayo baan sameeyey heeso iyo wax badan baan sameeyey oo suugaanta ka mid ah dabcan suugaantu waxa ay leedahay dhinacyo badan marka aynu dib u milicsano kuwii aad hore u tirisay ma jiraan qaar aad kaga hadlayso waxyaabo adiga kugu saabsan waxaa jira gabay jacayla oo aan u tiriyey gabar aan jeclaaday oo magaceeda la oran jiray suhuura ayaa jiray aan u tiriyey waxaa ka mid ahaa waxaan idhi suhuurey dhul duuglaa tihiyo dhool ku foorarae dayaxoo dhammaysaa tahoo nuur ku dhaashadaye fallaaraha dhex galay baa tihiyo sagal ku dheehnaaye dhibic seermaweydaa tihiyo dhaanigeeyahae dhaax mayeyda ayaa tihiyo biliyo dheeraade dhab cirkoo u da'ay baa tahoo dheelmay galabtiiye saxansaxa dhacaysaa tihiyo udug la dhowraaye guulaamo dhowbaa tihiyo caad ka dherarnaaye daruuraha isdhaafaa tihiyo dhool cadceed galaye dhirta oo caleen laa tihiyo dhuubka geedaha eh dhanfuruur bislaatiyo gobkaoo dhaafay baa tahaye dhahar midho ku yaal baa tihiyo dhalan dusheediiye dhumay geed ka baxay baa tihiyo dhoodi iyo hawde dhebigiiyo madheedhkaa tahoo dhiibshay laamaha eh cosb dhayla baxay baa tihiyo dhaayin iyo doge waxaa tahay ramaas dhaashadoo raysku dhinacyaale dharabkoo ka duulaa tihiyo dhedadii saarnayde dhowloosyadaha baa tihiyo luul dhalaal badane dhegtu waxaanay maqal baa tohon araggu dhaadayne farxad baan la dhaygagay kalgacal dhugashadaadiiye dhaqankiiyo asluubtaadanaan dhugurtu goynayne dhuug iyo adoo xidhan hiddaha dhowro sharaftaada boqorkiiyo dhaclaha oo sidii dheeman u iftiimay dhalowdaad la moodiyey markaad dhab ugu laafiyato dhaqaq joogsigaagiiyo kubkaad dhebalka qaadayso dhayal ugama sheekayn nimaad socod ku dhaaftaaye allay lahay sidaan kuula dhacay waa wax igu dheere dhibco malab ka da'ay baa naflaha dhuuni loo bidaye qalbigaad dhex taal iyo wadnaha dhidibadiisiiye dharaaraad maqnaatiyo haddaad dhoof ka badin weyday axdigaynu dhiganayno iyo dhaarta labadeennu dhiig adiga oo ii shuban dhamo sidii caano annakayga kuu dhaamiyay dhici karaysa
abwaangeelle ma ku guulaysatay inaad isheshaan gabadha aad suugaanta sida qotada dheer ugu ammaantay waxaa jiray macnaha dadkii xoogaalka ahaana arrinta goobjoog bay ka ahaayeen oo inaan gabadha ay aada ii jiidatay oo baayidoonkeeda aan ku jiro way ogaayeen gobollo badan oo soomaaliya ka mid a oo aan dhalinyaro badan aan xiriir la sameeyey oo yir gabadhaas ciddii la kulantaa tilmaamahaa leh iyo quruxdaa iyo midabkaa iyo haylo soo xiriireenna way jiraan oo dad badan baa halgan igula jira baaridoonkeeda waxaa jira arrimo badan oo dhaqankii soomaalidu horay u lahayd ciriir geliyey aada moodana in arrimo badan oo dhaqanka ah ay mugdi geliyeen maxaad kaga hadashay arrimahaas wax badan baan ka gebiyey burcadaan ka gebiyey qaadkaan ka gebiyey waxaan ka gebiyey maxaaytoy tahriibtaan ka gebiyey diyaanada waa ka gebiyey maxay tiri riwaayado jacayla ama wadaniya baan sameeyey oo diyaarsan laakiin ciddii hanan lahayd ee mas-uuliyadda qaadi lahayd aan u dhiibi lahaa weli maannaan kulmin
kaasi waxa uu ahaa abwaangeelle cali ibraahim oo u waramayay waryahayaga magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac
haatanna hargeysa dhallinyarada ku nool somalilan ayaa iyagana kaalin muhiim ah ka qaata faafinta hiddaha iyo dhaqanka soomaalida dhallinyarada qaar ayaa abaabulay goobo dhaqanka lagu barto oo ay abwaano iyo waxgarad soomaaliyeed dhaqanka baraan dhalinta soo koraysa waryaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin uu ku eegaya arrintan inooga soo diray hargeysa
waa hubaal in xasuustiinnu ay dib ugu noqonayso goobaha miyiga iyo cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee astaanta u ah laakiin arrinta xiisaha leh ayaa ah caawa waxaa barnaamijkeennan marti inoogu ah dhallinyaro aan weligood arag miyiga hase ahaatee dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ku maaweeliya una soo bandhiga cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka iyo weliba agabka iyo dharxirashada dhaqankeennii hore ee miyiga cabdiraxmaan cabdulaahi dheegsan waa guddoomiyaha ururka hidda akademi caawa wuxuu inooga sheekaynayaa arrimo kala duwan oo dhinaca wuxuuse ku bilaabayaa waxa ku kalifay in ay urur dhaqan sameeyaan markii aanu aragnay carqalad fara badan oo ka haysata dhallinyaradii xaggii hidiya dhaqanka hadday tahay muxuu ahaa habnololeedkii aynuu soo noolaan jirnay labiskii la xidhan jiray gabayadii suugaantii tixihii tiraabtii ciyaar dhaqameedkii agabkii aynu isticmaali jirnay de nolosheenii iyo dhaqankeenii hore oo dhan inay ka aradan yihiin ayay dantu nagu kaliftay inaanu annagu aasaasno akaademiyaddan dhaqanka
qaybaheebaad markaa aad dadka usoo bandhigtaan maxay ka koobayn waxyaabahaad dadku maawelisaan dhinaca dhaqanka runaantii waxay ka kooban yihiin waxyaabahaanu ku maaweelino hees hawleedyadii ciyaarihii dhaqanka oo dhammaan ciyaaraha soomaali ciyaarto oo dhan saylicigii noocyadeedii kala duwanaa dhaantooyinkii botorkii wilwiladii maxaa adaalbada kaleeyahay jaandheertii jiibcadaalihii waxaa kaloo soo raacay muxuu ahaa hees hawleedyadii agabkii waxyaabahaanu ku tababarno waxaa kaloo iyaguna soo raaco casharo kale oo raaca habnololeedkii ay soomaalidu soo noolaan jirtay iyo qaabkii nolosha iyo qof waliba kaalintii bulshada kaga soo jeri jiray oo ay bixiyaan abwaano aqoon sare uloo nagala shaqeeyaan haddaan kuweydiiyo bal heesa hawleedyadoo kale bal midooda ku luqeynaya maxaa ka mid a kuwa horta hees hawleedyadu way badan yihiin waxaa ka mid a hees hawleedkii marka dhiisha la lulayo tii geela loo qaadayey tii kabada loo qaadayey tii caruurta lagu sameeyey tii inanta marka la gelbinayo dee koley ta ugu caansan baan kusoo qabanaya te marka kabada loo qaadayoo kale ayay haweenku odhan jireen geedba geedka u dheer laga garaaciyey gaalool mudhay mulaaxdiyey koronkor cunimayno karimamayne karuur geel ma lahayaayey dee halkaasay marin jireenoo waxaan ku dhi dee ay si habsami ugu luuqaynayaanoo runtii aan laga xiiso goynayn ciyaara kala duwan baa dee aan idin arkay adinku dee marar kala duwan xaflada aad welibana sacab ku dhacayo ku celi la leeyahay bal ciyaarahan hidaha iyo dhaqanka saaraan saylicda ka mid ah kuwa dadku aadka u xiiseeyo bal mid ka mid ah ciyaara saylicidoo kale inkastoo aanay kooxda imika ciyaaris halkan nala joogin haddana bal hadad bal luuqdeeda mid ka mid a ciyaaraha aad dadka aad luuqdeeda kolena yar xasuusid haa waan ku xasuusin karaa ciyaaraha silic winkastay dee aad u tiro badan yihiin waxaan kaaga soo qabanin bal mid iyo lababa kuwii kuwaanu inta badan markaanu aroosyada joogno oo kale waxaanu qaadnaa ciyaar aroosyada u qaadso carusey carusey baaba la idhahdaa carusey carusey idinko laba carusey hayaa idinko laba ciid weeye caawe macawaysana ciidey hayaa macawaysana taasi waa ka mid waxaa kaloo iyaduna ka mida soo soco siraadey siraadoo kale la waayey waa taayadiyey wale waa tii sharmadey seerseer wanaagey sidaasay odhan jireeney marka waxa weeyaan codkiio de wiilashii iyo gabdhihiiba kala roganayaan ciyaarta ugu caansan saylicidoo bismillaah la idhaahdo ayaa iyana jirto bismillaahi salalaalaye ooyaale bismillaahi salalaalaye ooyaale laakiin dadku waxay isweydiin karaan dhalinyara u badantiin oo marka la eego dadkiina dee ku jira hidda academy dad badan oo soo joogayna uma badnidin dee ama miyiga kusoo barbaaray dadkiina ugu badan waxaa badan dad magaalo magaranaysa ku garaadsaday xaggee baad ka keentaan heesa hawleedyadoo kale ama aad ka keentaan ciyaarahan kala duwan aad soo bandhigaysaan bulshada kumaaweelinaysaan waa run horta dhashu waa dhallinyarta meesha joogta waa dhal magaalo weeyaan oo dee anagii aniga de aniga muxuu ahaaye guddoomiyahoyba dee dhal magaala nin hargeysa ku korayo intaa ku leekaadabaan haddana jacayl aan jeclaa dhaqankii ayaa muxuu ahaayey inaan cid kastoo waxhaysaba dee aan kasoo ka gunudno ilaahay xamdigiisa maalintii hidda aanu bilownay ilaa maanta waxa hiil iyo hooba nala garab taagan abwaankeenna weyn ee hurro walanwal oo nabara isagu xagga tobabarka dee aan muxuu ahaaye waxbaba naga hakran mar walba nala jooga hadeer xataa tobabar buu noo wadaa isaga iyo muxuu ahaaye waxaa isna jira abwaan waraabe maxamuud saleebaan xirsi waraabe oo isaguna ciyaaro fara badanna baray marka labada abwaan iyo abwaanadeena kale oo labadaasa aad xarunta ugu xidhan oo ka tirsan xaruntayba ka tirsan labadoodu ayaa nagu toobabara ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka dabcan hore walwal waa hadraawi walaalkii oo dee waa nin inta badan ciyaaraha iyo weliba jiibta iyo xaggaa aad loogu yaqaano haddana su-aasha ugu dambeysa ka dhigo heeso kala duwan baa dabcan ka qayb qaadataan jilistooda oo dhinaca dhaqanka ahaato markaad dee matelaysaan bal dhegeystayaasha caawa meelo kala duwan dunida kaa dhegeysanaya heestee baad jeclaan lahayd aad idinku qayb ka ahaydeenoo inaad soo xeshaan waxaa jira heeso badanoonu ku jirnoonu ka qaybnahay hees waxaa jirta botor oo cisi la idhaahdo oo aan muxuu ahaye hadeertan aanu faraha ku hayno taas ayaanu haddii alla idhaahdo kaga qayb qaadanayna kooxdu soo saartay oo ay qaadayso fanaanadeena aamine ciise dheere ay ku luuqaynayso kooxduna ay ciyaartii iyo jiibtiiba ku ladhay marka taas ayaanu kaga qayb qaadanayna bal waxaan jeclaa bal luuqda ama in yaroo ka mida inaad naga maqashise dhegeystayaashana unu daari doonaa
hey hey helele hobalay haye hey hey helelabayo iscaashaqayey hey hey heley caalafkoodu daahirayey dee halkaasay fanaanadu marinaysaa luuqdeedii dee toolmooneed ma keeni karaye halkaasay marinaysaayoo dee waxaan ku ihi heestu waa hees jiibtii iyo jaantii ciyaartii dhaqankee miyiga taalay inaanu fankiina ku dhex ladhno
ismaaciil xuseen farjar v o a
waa tahay sahraay waa heesihii dhaqanka hidaha soomaalidan ku jirnaaye intaanan kuu Waxbaa saarin ka mid dhacay.
ka mid ah Mhm.
bal ii sheeg heesaha hidaha iyo dhaqanka ama ciyaaraha laga ciyaaro koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waa intaa ka og tahay tahay ee maxamuudow waxaan rabay bal inaan ku hormaro muusig ayaa la saaraa hadda ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka soomaalida markaasa macno iyo dhadhan kaleo kaba macaan waa la sii sacabki iyo maceeyey jaanti hore oo keliya haye ayaa hadda lala yimid haye kuwa hadda aan isdhihi karo maskaxdaaday bal kusoo dhacdhacayaan Ha.
ee aan jeclaan lahaa inaan dhegeystayaasha la wadaago ee koonfurta soomaaliya inta badan laga ciyaaro Ha.
waxaa ka mid a sujac ciyaar la yidhaahdo saarka u yara eg kabeebeydaa ka mida bereydaa ka mida sharaxaa ka mida guurowga gaalaysada inkastoo la sheegay surowgaa ka mida buladaa ka mida goobilahaa ka mida wow iyo saarkoo dhowr noocoo waa tii la yidhi haddii burur kaa dhab yahay bilaawaha dhiig u yalo wiilashii markay bururaan saarku hadba nooca gobolada koonfurta marka annagana la eego.
dhegeystayaasheena waxaan leenahay saarka nala wadaaga laakiin ha bururin oo mindiyaha isku dhufanina aad iyo laakiin aad nala baashaala waa tahay
gaafdhaayda geel geella gaafdhaayda geel gareemeeraada oo geesi gaafdhaayda geel gubna ay goobalihiin gubna laga soo dhaliil laga gaagufey gubna laga gaagufey gubna ay niro gaagufsane gubna gubna ay goojidaada keen gaduudooyo guuriyo gelidiisa oroguga gelidiisa horo gareedla ku qooqayo goortuu geed garacadaada guga gelidiisa oro gareedla ku qooqayo raamada gudaa lagey raamada gudaa goortuu geed garacadaadi gadaaloo soo jacaleeo guba dargana garasoor laga saari guulo gubada quuqaani dhece gaaf cadeey raadi oo geela godobaan oleen geesi gool goolanaayo iyo misida gool ermaa goobaha dhigi geesi wiil gabow godobaan oleena gareerley raadiow gareeryada reer abtow gubniga guuleeda galow geela godobaan uleena abniga waa nagu gartaahu cid nagu gaaraysa male Hey, hoy, hoy, hoy, hoy. cawa dheelmayow cawaay cawa dheelmayow codkay la bergaow caanaha calafkoodayow cerkayo roob maagayow celceliyow ras culey caadil waxa waaye ilaaha cerkaan oo jira cabaar eebaa mugeen carrada eebaa mugeen casiisow waara waay ciryar naguley wadow cusub iyo meel la cunay u kala roonaa cindiga cagaar iyo meel cadaad u kala roonaa cindiga ciryar naguley wadow cajuusayo gabar carfoon u kala roonaa cindiga cinroole iyo wiil culjibin u kala roonaa cindiga cusubaney luudiow caanaha calafkoodayow gabdhaha tiid anshaqda iyo miduu ku geeyo calafka u kala roonaa cindiga Hey, hoy, hoy, hoy, alla, hoy. iyo laangalool libooyo iyo laangalool labana wlaalaabka darab libiga teera ha ku yeela lamaandiidka casmadow ludooy orodooy wadow laalaabtii xagar cadeey lix boqol iyo laba la-a diil aan laalooshi bixinin laamey kuma laabi kara ludooy la qundheebadow dadyow yaan la isluminin laafida yaan la isku dilin laamey orodooy wadow warhooy aan la islugoyne hoy hoy alla
tixdaasi saarka ah waxa ay qayb ka tahay barnaamijkeenna waa go-aankaaga ee maanta aynu ku eegeyno barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha soomaalida weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan haddii aynu eegnana waxaa toddobaadkan marti noogu ah khadra kaliil oo ah madaxa ururka saksa oo iyadu ka hadlaysa muhiimadda hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waxaynu marti noogu tahay barnaamijkeennan oo aynu kaga hadlayna heesaha iyo hiddaha iyo dhaqanka soomaalida waa kan wariyahayaga maxamuud ibraahim cali oo marka hore weydiinaya bal inay sawir guud naga siiso ujeeddada loo aasaasay ururkan aniga iyo gabdho kale aan go-aansanay inaanu sameyno ururka sabta oo u adeega dhalinyarada sidii dhaqanka waayo dadkii dunidaayo ayaa lagu kala firqay dagaaladii kadib qof walba meel buu tegay marka waxaa meesha ka baxay dhaqankii aynu lahaan jirnay iyo hab dhaqankeenii iyo qodob walba waxay jirtay dhaqan gaara dabeetana markaa waxaanu aasaasanay ururkan sabta si uu dhalinyarada u baro dhaqankeenii iyo hidaheenii iyo de wixii aynu hore u lahaan jirnay
waa gartay taas markaas ayaanu ayaanu go-aansanay inaanu maaragtay soo soo celino sidii yacni aan usoo celin lahayn dhaqankeenii wanaagsanaa hadday tahay dhinacii hees walwaaleedkii xoolaha marka xoolaha la raacayo markay aroosyada heesihii iyo dee dhaqankeenii wixii la ciyaari jiray sida maaragtay daama batarkii hirwadii dhaansadii sirlicdii waxaasoo dhan oo ah marka magaaladu joogto in dadku waxa ay ku ciyaarayaan ama ay ciyaarayaan ay tahay wadamo reer galbeeda dhaqankoodiga lala imanaya arooskii aad aragtay inay sitaash bay xidhan tahay inay kisuuri buu xidhan yahay deedna markaa si ay sasta wax uga bedesho oo dhaqankeenii aan usoo celino labadii go-a cadcaddaa saddex qaygii waxaasoo dhan iyo agabkii wax ku cuni jirnay sida xeeryihii fandhaaladii halka iminka ad arkayso in kooka ama faanto lasoo qaadayo oo labadii koob ee khamriga lagu cabi jiray laisweydaarsanaya arooskii ayaan dabeetana aanu go-aansanay inaanu ururkan aanu sameyno si waxa aynu lahayn aynu usoo ceshino xadaaradeeni iyo dhaqankii soomaalidu wuxuu ahaan jiray waa gartay marka halkeed kusoo bandhigtaan suugaanta ama heesaha ee dhaqanka ma waxaad kusoo bandhigtaan goobaha xafladaha ay ka jiraan ma waxaad qabataan xaflada idinka oo aad dadka ku casuumtaan si aad micnaha u tusisaan heesaha ama ugu qaadaan gabayadii ama heesaha dhaqanka
run ahaantii horta inta badan waxyaalaha aan kusoo meelahaan kusoo bandhigna waxa wey sida xafladaha aroosyadii oo kale ina ina wiilal iyo gabdho de kala roganayo oo music iyo jaan iyo sacab ji iyo jaan iyo codkii oo la tumayo mooyaane aan wax kaloo miisigi la socon ayaanu kusoo bandhignaa aroosyada had iyo jeerna aroosyada qaar waxaanu ku ku ku dhiirigelinaa inay hidiyo dhaqankii soo xidhaan sida labadii goor cadcada oo si dilaasha ama si tabaruca aanu u siino dreiskii oo aanu siino labadii goor ee cadcadaa kadii jaangarigii hangoolkii ama waran iyo gaashaan inantii saddex qaygii iyo dhaclihii boqorkii waxaasoo dhan ayaan ku siinaa si friya dhalinyarada sogte dhalinyaro fara badan oo tababarnayna ay habeenkaa usoo ciyaara qaarkoodna waxay naga soo dalbadaan inta inanta habeen lagu jiro maaragtay bishaanada oo kale inaa maaragtay hablihii iyo inamadii ay yimaadaan sogto ay u ciyaaraan ay soo bandhigaan heesaheenii dee ciyaarihii hidiyo dhaqanka aynu lahaan jirnay oon music lahayn ayaan sameynaa laakiin dhinaca kale marka laga eego suugaanta anagu waxaan waxaanu ka soo galnaa dhinaca wacyigelinta dhinaca bulshada taasoo ay marka dhalinyaradu waxaan soo bandhigayaan ay xidhaan hidaheeni iyo dhaqankii labadii goe cadcadaa iyo kadii jaangarigii iyo inantii toog ama saddex qaygii xidhan iyo sadeexiyadii xidhan ayaanu kusoo bandhignaa fariimahaasi waxay ka hadlayaan sidii maaragtay waxyaalaha arrimaha bulshada dhibaatada kuwa sida nadaafada biyaha iyo fayodhowrkooda iyo matalan xanuunada la kala qaadee matalan s h i v aids oo kale ayaanu kusoo bandhignaa an kaga qayb qaadanaa maalmaha munaasibadaha laxuse sida maalinta naasida adduunka oo kale iyo maalinta maaragtay wol ids dayga intaasoo dhan waxaanu kaga qayb qaadanaa habsuugaaneed ku ku ku taxaluqa dhinacii dhaqanka oo aanu kaga soo aanu kusoo bandhigano suugaane hadday tahay gabayo ama geeraaro ama ay tahay hadallo masaajinda ah oon dadka wax ugu sheegino iyo heesihii oo de si miisig baabaysan loo sumayo ayaan kaga qayb galna laakiin marka laga hadlayo dhinaca xafladaha ka qaybgalkooda sida maaragta dad ajaanabi markay wadanka yimaadaan oo kale sasta waxa weeyaan meelaha keliya ee international ama un organizations marka laga hadlayo ay waa ururka keliya ee soo bandhiga hidiyo dhaqankii sina de barkii sida loo xiranayay aan dadkii ka qaybgelino xafladeeda sida maaragtay caruurta ula ciyaari lahaayeen iyo wixii maaragtay de aynu lahayn waa ururka keliya tusa waa gartay markaasaanu kaga qayb qaadanaa run ahaan waa gartay aan hadda ku soo dhoweeyo dhegaysto ku nool eh, great britain ku nool magaalada london eh, guhaad cusmaan g cameron En, guhaad maxaa su-aal ah oo aad weydiin lahayd khatra kaliil waxaan rabaa inaan ogaado mustaqbalka ma arrintan ma eh, soomaaliya keliya ku ekaanaysaa mise qurbaha waad keeni doontaan oo xagga hidaha dhaqanka dhalinyaradii gabiyadii se wax ugu maqlaan ama u bartaan ujeedada ugu weyne marka hore organizationka ma aha ama ururka laga sameeyo waxay ahayd caruuraha dibadaha laga keenayo waxa weeyaan dee waddankiin badan bay ka maqnaayeen in- nolol kale iyo iyo maaragtay dhaqano kale ayay jitaan si markaa markay waddankii yimaadaan ay uga helaan dhaqankeeni iyo su- habtuugaaneedkeeni hab habkii maaragtay waxay lahaantiin carruurtii u bartaan ayaa horta ujeedada ugu weynaan marka hore u sameynay bay ahayd hadday noo suurta gashana waan rajeynayna inaanu eh, dibadda aanu tagno oo caruurtii sota ama dee ay wadankii ku nool somaliland ku nool inay wadamo kala yimaadaan oo ay tusaan waxaynu lahaan jirnay waan rajaynaynaa sidoo kale waxaan waxay kale awoodi leeyihiin inaad ina daawateen mooyaane waxaan jeclaan lahaa inaad daawataan een filim een ka ay dadka jirayso meel baadiyaa u baxnay oo ka hadlaya habdhaqankii aynu lahaan jirnay oo meel saylalelaa lagu soo maselay waxaanay ka hadlayeen sugaanti berigii hore dadku markay qabtaan sidii loo heshiisiin jiray oo waxaa la yidhaha kutmada nabadda kutmada nabaddaa la yidhahdaa waxaa ku jira hadraawihe gabayadiisii oo dhan ee caruurtii dhalinyaradii soo bandhigaya hablihii hidiyo dhaqan bay xidhay marka waxa ugu talagala caruuraha dibadaha ka imanaya dadka dibadooda ka imanaya inay markay wadankooda yimaadaan ay ka helaan wixii aynu lahaan jirnay xadaaradeedii iyo habdhaqankeeni sidaynu u noolaan jirnay miyigii in lagu noqdo in maaragtay de waxaynu lahaan jirnay quruxda banaa fiicnaa inay carruurtii arkaan marka wa waxaanu ahaa adinke waxaan u taaganahay in hadday dibadda tahay hadday gudaha tahayba waxaanu noqdo waxaan dibadiina gaadsiino oo waan rajaynaynaa insha allah haddii laha ilaalo inaan wadamada dibadda laanu nimaadno waa gartay A- aan ku soo dhoweeyo dhegaysto ku nool een, jamhuuriyadda jabuuti magaalada jabuuti maxamed macalin cusmaan oldman ku soo dhowow maxaa su-aal ah oo aad weydiin lahayd khatra kaliil khadra waa waa idin salaamaya horta dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o e-da Eh, marka xiga eh, khadra waxaan su-aali lahaa eh, marka hore soomaalidu qoomiye ahaan marka laga hadlo cayaaraha ay dahay dhaqanka ay leedahay waa qaybo badan yihiin Eh, misaal hadda ayadu inta badan hadda waxa ay sheegtay dhaantada oo kale Eh, soomaaliya waxay caan ku tahay eh, oo caan ay ku tahay lagu yaqaana sida horta dhaantadaa kamid ah deereydaa kamid ah wala shaqadaa kamid ah waxaad hadda sheegtay hal qayb kamid ah ayaad sheegtay marka qaybihii kale xageebaad xageebaad ku lumiseen wuu ku dhaafaan umalaynayaa waxaan sheegay saylicdii baan sheegay saylicdii dhowr iyo een, ah, labaatan ama dhowr iyo soddon bay ukala baxdaa saylicdii oo- oo de waan waan sheegay basarkii baan sheego oo lagu ciyaaro dee gobolada somaliland oo dhan laakiin een, ciyaaro aanan samayn karin baa jira sida maata walasaqada oo kale de koonfurta soomaaliya laga ciyaara marka taa anagu ma samayn karno laakiin anu waxaan inta ka hadlayaa somaliland dadka ku nool Eh, iyo intana deegaanka maaragtay de ethiopia somali region eh, jabuuti somaliland eh, eh, intaasina in waxay wada wadaagaan ee ee dhaqankeenii ku saabsanaa ayaan anu anagu horta soo ururinay oon oon ka shaqaynaa laakiin waa waanad maqlayn baan malaynaya waxaan ihi waa saylici waa batar waa hirlo waa dhaanta een, waxa weeyaan jaandeerti waxa weeyaan ceedaabawidi waxaasoo dhan waa wax ka jira eh, eh, eh, deegaanadan dadka soomaalida deegaan ama somaliland hata ama jabuuti hata ama etoobiya ahaate waa nadi maqlayn baan u malaynayaa waa gartay En, khatra yaa idin fangareeyo ama idin maalgeliyo En, uh, ururkan soxa yaa lacag siiyo yaa micnaha hanti ku bixiya si ay micnaha barnaamijyadooda usii wataan waayo marka dhaqan laga hadlayo dee dadka waa wax weyn waxay ummad iska leda ummaduna iyaday tahay inay de dhaqankoodii dadka bara anfusaan laakiin ayaga hay-adaha loo yimaada haba yaraatee lagama caawiyaa wax dhaqanka project ayna siiyaan ma jirto aniga oo qabta ayaa iska xilsaara oo arrintaasi ay tahay inaan maaragtay u rohaan ama anigu een, maaragtay aanan ka daalin oo anaa jecel maantidana u dambeysay waxaan tegay me- meesha yidhaahdo een, hagaagweyn oo aan beertigay oo een, maaragtay aan maanta u yaro baxay oo waxaan u baxay waxaan sheegay deegaankaasaan doonaya inaan maalin u baxno oo dadkii ay dib ugu noqdaan miyigii oo qof wal oo somaliland jooga inuu hal neef iibsado oo xoolaha ku darso si xooluhu tarmaan si deegaankii loo ilaaliyo ayaa maanta loo baxay marka wuxuu waxa anagu jecelahay oon de dadkayga doonayo inaan de aan u kaydiyo laakiin cid laga caawisaa haba yaraatee majiso laakiin dhinaca kale marka ururka la eego meelo kalena laga caawiyaa jira sida maaragtay marka matalan aanu samaynayno a- arrimo wacyigelineed oo kale ayay hay-adaha qaarkood nagala shaqeeyaan laakiin dhaqanka cid alle cid naga caawisaa Ee, khadra ee, aan kuweydiiyo ee, ilaahay hadda dadka laydin keenay da'da ilaahay intay leeyihiin caruurtu horta caruurtu caruurta noo timaadaa hargeysa de waa shan degmay ka koobantay shantaa degmay ka yimaada iminka haddaan hargeysa timaado degmo kasta waxaad ku arkaysaa caruur aan tababarnay oo iyagu intay abaabuleen dabeetana iyagu ka- soo bandhigayo oo ciyaaray inaad arkeysa mooyaane maalmihii doorashooyinkii golayaasha deegaanka caruur fara badan baa jirta dadkaas oo dhan xarunteeda ayay soo maraan oon ku tababarnaa da-da waxa weyan ilaa todoba jir iyo wixii ka sarreeya ayaa ayaan anagu u- ayaa ayaa noogu jirta inaan u barno todoba jir iyo wixii ka sarreeya ha ha waa inaa cabdillahi warmaxaye weyane su-aal badan inaan weydiiyo haye magacayga waa ina cabdillahi warmaxaye waxaan jooga ingiriiskaan jooga magaalada leeds waa gartay waxaan weydiin lahaa khadra waxaan weydiin lahaa miyaad jirtaa een, waxa website-ka aad samaysan oo kale oo dadka maaragtay qurbaha jooga aan soomaaliya anba hargeysa anba soomaaliya iman karayn oo aad ka fayeysan kara maaragtay mawduuca aad ku faafisaan meeshaas sida website-ka qofka hadduu gala website-ka uu ka heli karo waxa wixii mawduuca aad leedihin run ahaantii een, maaragtay een, ah, website waan leenahay laakiinse een, qaybta dhaqanka oo kale maanu xoojinin oo maanu maanu gelinin laakiin inay activitiyada waxyaalahan qabana ay ka mid tahay ayaa ayaa ay- ayaa ku jira oo aynu noogu jiraa laakiinse waxaan waxaanu haynaa cajalado maaragtay dadku naga soo doontaan oo aan maaragtay ama aan u- ama aan u dugno ama aanu kala qayb qaadano oo aanu soo bandhigno marka inka sidoo kale waxaad waxaad eh, tagtaa dialis community council qolada layidhaha waxay na- naga caawiyeen inaanu la metelno ama aan la sameyno eh, sheeko uu hadraawi leeyahay oo layidhaha fitnada nabadda oo ka hadlaysa sidii berigii hore soomaalidu markay isqabtaan si geedka hoostiisa u wada hadli jireen iyo xaaladaha iminka jira sidii isku bedelay dhaqankii waxaasan dhan baa ka hadlaya marka waa daawan kartaa haddaad doonto taas wax ka heleysaa youtubesaad ka heleysaa fitnada nabadda waa gartay iyo eh, maaragta haddaad haddaad fogto tagto waxaad ka heleysaa sasa tegeysaa dan waxaad arkaysaa habka dracingka heestan hargeysa oo kale een, waa kuwa qaadaya dhalinyarada safka marka markaad tagto youtube waxaad ka heleysaa habka habladiska iyaga iyo waxyaalaha aan aan samayno oo kale aad ka heli kartaa waa gartay een khadra bal nala wadaag haddii aad nala wadaagi karto aniga iyo dhegaystayaasha hal ka mid ah adigoo soo gaabinayso gabayada ama heesaha hidaha ama bu- buraanburka ama batarka wa adig waxu nala wadaag bal oo oo aad idinka sogsa samayseen Ah, waxa- waxaan doonayaa inaan idiin sheego hees ka hadlaysa een, een, caruurta caruurta baahiyaha gaarka ale ama afka qalaad lagu yiraahdo children special needs ayaa ayaan een, saddexdii bisha usoo bandhignay oonu oonu aan aan samaynay wiil dhalinyaro oo ardayda tagso kamid aan aan sameeyey wuxuu ku odhanayaa een, barbaartiyo ubadkeena baahida gaarka qabee bulshadu ay dayacday baahan baaqooniya bukaanka ilaa ku keenay hadduu adii ka badbaashay isbiishal ha ugu yeedhin aqoontiisana ha beenin waa taas oo kale wa- wa- wa- wa- waxa weeyaan waa heesihii imika aan u qaadno oo kale tan kale waxay ka hadlaysaa si la yidhaahdo somaliland dhamo guryo kuma dhaagsada adduun inaan ku dhowrtoon dhibta ka ilaashoon ku dhaqaalaysa mooye inaan ka dhaqaaqoon u dhalan dhoola meel kale weligay ma soo dhigan ma soo dhigan weligay ma soo dhigan dheefiyo hantiyo dhereg baad la joogtaa iyo malab dhibcaayo waa waxa weeya waa ereyada ay carruurtu sameeyaan dhalinyarada dadka ka tirsan ay sameeyaan ay soo bandhigaan dad fanaaniin ama eh, abwaano ama gabayaa ama eh, dad dhinaca suugaantii iyo dhaqankii soomaaliga ku dheereeyo oo oo ururkiina ka mid ah waxa waxa kamid a inta haddaan kuu sheego oo kale in yarka ciro la yidhaahdo ciro waxa weyn waa caruur marka maxamed binke waxa weya waa inamada imika maaragtay dee hargeysa qofka ay fanaaniinta ah anisa ina la yidhahdo imika iyaduna iyaduna heesadaa jirta heesa fiican qaata khadrasidnimooy oo kale way soo martay qaybta dhaqanka oo qofka soo martay ina kale oo la yidhahdo maxamed allahuma salli calaa maxamed maxamed bushaawi oo isaguna musician ah ina kaloo khadar la yidhaahdo ina kaloo cabdiraxmaan geney la yidhaahdo oo isaguna qolada hidda academyinka organisationka waa inamadii aan ku bilaabay bay ahaayeen marka waxa ma jira ma jira dad kamid ah oo fanaaniintii hore ee soomaaliya amraanadii hore oo aad dad ka xusi karto ha waxaa nala noo yimaado oo xidhiir nala la-oon gabayadiisa iyo wixiisa soo bandhignaa hadraawi waxa kaloo noo yimaado labada nin ee iminka maaragtay sooraan iyo la yidhaahdo jawaan softa waa markii ugu horreysay yimaadeen hargeysa annaga ayayna la mateleen oo wax haddii aad u baahataana waa waa waad ka heli kartaa youtube-ka way noo yimaadaan markay hargeysa yimaadaan way noo yimaadaan waxaa kaloo jira he xasan ganay heesu noo dhiibay marka hargeysa book fair la qora la la sameynaayo waa organisation keliya soo bandhiga rawaadi baqayo rogod sida carkan oo kale waxa weeyaan waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada somaliland rawaayadii baqayo rogod ayna waxa weyan dhalinyarada sugta ayaa matelaysay oo waxaan umalaynaya qolada jabuuti waxaa nooga yimaada ben ayaa ka yimaada inan baa ka yimaada iyo gabadhiisa magaceeda idris miyaa la yidhahdaa waxa waxa weeyaan waa way noo yimaadaan abwaano badan oo imka hees iyaduna xagga wadan wadanigu wa waxaa la yidhaha wadanigu wa qaran waxa wey heesta lagu furo buog saarka xasanjaniga ayaa dhalinyarada sirtay dhiibay amada ka waxgalay la keen marka a markaad wadankaaga joogto de wixii aad garoobeen cuni jirnay imka baastaa la cuna talyaaniga laga keeno oo intaasoo spagetiyo intaasoo la odhanayo garowgiine digirtii meada shuuradii meada waxaa laanin la cuno weeyaan idaacaddii habeennimona waa naga intaa teer iyo kulanti dambe nabadgelyo